waa mahadsan tahay maxamada diisoor waxaan aad sidii ciidamada loogu mahadiyay la dagaalamay al-shabaab guub badanna ka soo hooyey sidaa la socodin lahay sideed iyo toban qofood oo shacab soomaaliyeed ah ee cadowgu u xirnaa ayay kasoo fureen maalmihii ugu dambeeyey marka waxaan u ahnay si loogu mahadceliyo wixii tasiyaal waxay u baahan yihiin in loo dhammaystiro si cadowga ay usoo afjaraan degmada diinsoor sidaan wada ognahay go-doon bay ahayd maxaad ka qabateen arrimaha go-doonka degmada waa mahadsan tahay sida aad la socotid nimanka cadowga al-shabaab arrimaha naftooda laba gruub ayay noqdeen gruub sida aad la socotid oo degmooyinka qaar kuwa kasoo jeeda oo shabaabka ah waxay sameeyeen inay sagodoomin degmooyinka ay kasoo jeedaan nasiibaa kuwa degmooyinka u dhashay sida diinsoor iyo qasaadheere iyo waajib waxay sameeyeen inay dilaan gawaarida ama ama ay gugaan wadooyinka ay xiraan ciidamada daba ay ku gudi jiraan sidii wadooyinka ay u furanaayeen qaar badanoo wadooyinka hadda waa furan yihiin oo waxbaa tagay insha allahu inta dambana waxaan rajaynaynaa inay furaan kuwan isku daray hooyooyinkooda iyo aabayaashooda meesha ay degan yihiin inay goodamiyaan waxay ballan qaadeen inay gacan bere ku qaban doonaan insha allahu tacaala inta badanna waana la furay wadooyinka kuwa hartanna waa la furi doonaa biidn illahi alkariim waa kubey haddaan noo sharaxdo waddooyinka la furay oo go-doonka ka baxay
waa mahadsan tahay sidaa la socotay degmada diisaar shacab badan ayaa ku nool shacabkaas hadda waxay cunaan waxay ka tagtaa magaalada baydhabo ciidamada waxay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo badan markii raashinka waddada uu kusii jiro ciidamada waa ay soo baxaan raashinkana sidaas ayuu ku tagaa markii ciidamada ay noqdaan waa laga rabaa mise marka qaar nimanka cadowga inay kusoo gutaan gawaari raashin wadii waxaas ay miina u dhigaan mise ay xabadeeyaan goodanka lagu sheegayo waa intaas jirto meel cadowga uu uu uu kusii sugan yahay oo lo bar uu tagan yahay ma jirto ciidamada meel alla meeshay ku arkaan ayaa ku weerarooy insha allahu intii yaro harsan ee isku dayahaya dadka inay dhibaatayaan soomaaliyeedna ka qaban doonaan ciidamada ilaahay adduunyada waaya maanta kormeerkaaga waxaa la tilmaamay inay kugu weyninayn xubno ka tirsan saraakiisha ciidamada militariga ah halkaas baa gaarteen ciidamadii aad la kulanteen muxuu ahaa marka qorshaha tegitaankiinaan degmada diinsoor
waa mahadsan tahay sida aad la socotay dagaalka wuxuu ka dhacayaa ummadda soomaaliyeed iyo cadowga ogos degmada diinsoor iyo deegaanadaba waxaa ku wada sugan ciidamo xooga dalka soomaaliya iyo kuwa booliiska gaarka ee koonfur galbeed maadaama labada dhinacba ay ku wada sugan yihiin guulo badanna ay soo hooyeen in la mahadceliyo wixii ay u baahan yihiin in loo geeyo muhiimaddu intaasun bay ahayd haye marka howlgalladii ka soconayay gobolada baaya bakool saan la socono wasiir hakaday galeen maxay tahay sababta
wax adkad galay ma jiro shaqada waa ay socotaa insha allahu tacaala waana lasii wali doonaa biidnillahi alkariim ma hadda kadib ay howlgalladii hore ay dib u bilaaban doonaan
waa ay socdaan wax istaagay ma jiraan meel walba koonfur galbeed ka so- ka jirtana howlgallada ka socdaan insha allahu tacaala hadde waana lasoo afjari doonaa biidnillahi alkariim waaya marka qorshaha maamulka koonfur galbeed ee kaga degan sidii go-doonka loogu saari lahaa deegaanada weli ay go-doominayaan al-shabaab muxuu yahay wasiir meelaha ay ay ku sugan yihiin nimanka cadowga ah dhuumaalahasiga ay ku socdaan waxaa naga go-an sidii loo beegsan lahaa ciidamana waa u diyaarsayn insha allahu tacaala waana iska soo dhammaan doonaan biidnillahi alkariim markaa ka tagno gobolada baay iyo bakool oo kale shabeellaha hoose qorshuhum ku jiraa marka inaa in aad al-shabaab ah ka saartaan deegaanada ay joogaan biidnillahi alkariim sidii deegaanada kale ciidan loogu tababaray ayaan u diyaar garaynaynaa sidii ciidan loogu tababari lahaa ilaahay hadduu idmana insha allahu tacaala wax badan ayaa laga qaban doonaa meelahaas warar baa sheegaya inaa ciidamada tababarteen aad u wadaan magaalada marka si loo xasileeyo oo maleeshiya beeleedyada halkaas ku dagaalamo loo kala qaado maxaa ka jira
waa mahadsan tahay ciidamada horey loo tababaray waa ciidamo maamulka koonfur galbeed uu leeyahay haddii la baahdo waa la geen karaa meel laashi ka saarsan koonfur galbeed balse waxaan rajaynaynaa in ciidamo badan loo tababari doono gobolka shabeellada hoose ilaahay hadduu idmo qorshahaas waa bilaaban doonaa biidnillahi alkariim laakiin hadda ma jiro ciidamo si toosa loo geynaa laakiin qorshuhu hadda kadib uu bilaabanayaa